wariyaashii sharafta leh maanta anigaa idin yeray ujeeddada idinku yarayno waxaa weye in aad iga qaadaan fariin ku saabsan dhinaca ciidanka sbeshali qaybta lixdanaad ujeeddadeen waxaa weeye in ciidanka qaybta lixdamaad la ogeysiiyo ama loo sheego saraakiisha iyo askartaba ee magaalada ku jira ama shaqooyinkooda aan fasax uga haysanin madaxdooda inay ku laabtaan fadhiyadooda colalka meel kastoo ay joogeen nin kasta taasoo khasbaysa xaaladda jirta ee hadda taagan in sarkaal kasta iyo askari kasta goobtiisa shaqada uu ku laabto si degdeg ah amarkaas oo aan bixinayo anigoo ku hadlaya magaca taliyaha qaybta lixdanaad in sarkaal kasta iyo askari kasta goobtiisa shaqada sidaa ugu dhaqsaha badan uu dib ugu laabto si uu u fushado ama u gudto waajibaadkii xileed ee loo xil saaray nin kasta ama xubin kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyed gaar ahaan qaybta lixdanaad askarigii ama sarkaalkii ka dhiga adeega ama awiirta aan bixinay waxaa lala tiigsan doonaa sharciga ciidamada qalabka sida maadaama dhulkii uu qallayl noqday hadda nimanka nabaddiidka ahaana ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo waxaa waajib ah in nin kasta ama sarkaal kasta ama askari kasta goobtiisa shaqadu ku laabto si uu u guto waajibaadkiisa qaran oo ah difaaca dalka wa billaahi towfiiq